bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka maanta oo habeen weliba aad ka dhegaysataan raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya marka laga reebo habeennimada jimcaha habeen wanaagsan dhegaystayaal waa habeennimo isniin ah talaada ay soo gelayso taariikhdan ay ku beegan tahay afariy labaatanka bisha abriil sannadda labada kun iyo toddobiyo tobanka qodobada barnaamijka dhacdooyinka maanta caawa aan idinkuga hayo dhegaystayaal hadduu alla awoodda leraal ka noqdo aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqonaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay qowska allah u naxariistee tahliil jimcaale hubane oo ka tirsanaa shaqaalaha wasaaradda warfaafinta islamarkaana shalay ku geeriyooday dhaawac ka soo gaaray shil gaari oo mid ka mid ah gaadiidka madaxtooyada uu jeeray waxauna madaxweyne farmaajo u ballanqaaday qoyska marxuunka in ay dowladda ka warhayi doonto sidoo kale dhegaystayaal qodobada kale ee barnaamijkan idinkuga hayana waxaa ka mid noqonaya shir lagu falanqeynaya doorka haweenka ay ku leeyihiin siyaasadda ayaa maanta magaalada muqdisho ugu furmay haweenka baarlamaanka ku jira golaha aqalka sare waxaana ka qayb galay shirkaasi guddoomiyaasha golaha shacabka iyo aqalka sare haddaba khudbooyinkii shirkaasi laga jeediyey ayaa dhegaystayaal barnaamijku intuu socdo caawa aad kaga boga doontaan qodobada kale barnaamijkan idinkuga hayana waxaa ka mid ah safaaradda soomaalida ee suudaanta koofureed ayaa ku guulaysatay in xabsiga ay ka sii deyso toban iyo toddoban dhallinyaro oo taariibayaal ah islamarkaana maanta dalka dib loogu soo celiyey waraysi ku saabsan iyo warbixinno la xiriira qaabkii dhallinyaradaas loo soo daayey ayaa dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka maanta intuu socdo ayaad kaga bogo doontaan madaxweynaha maamulka jubbaland iyo taliyaha ciidanka booliiska ayaa waxaa lagu soo waramayaa in magaalada kismaayo ay tobabar ugu soo xireen laba boqol oo askari oo ka tirsan ciidanka booliiska haddaba munaasabaddii tobabarkaasi loogu soo xiray ciidankaasi ayaa barnaamijku intuu socdo aad kaga boga doontaan iyo khudbooyinkii ay ka jeediyeen madaxdii ka qayb gashay munaasabaddaasi qodobada kale ee barnaamijka dhacdooyinka maanta ee aan caawadii kuga hayana waxaa ka mid noqonaya maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa maantay xukun dil ah ku fulisay afar nin oo ka tirsan maleeshiyaadka qaswadayaasha al-shabaab kuwaasi oo sanadkii hore ee labada kun iyo lix iyo tobanka qaraxyo ka geystay magaalada beedhabo ee xarunta gobolka baay haddaba guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad gaashaalo sare xasan cali shuute oo xukunkaasi ku dhawaaqaya ayaa barnaamijku intuu socdo dhegaystayaal aad kaga boga doontaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maantay magacaabay guddoomiye ku-xigeenada gobolka banaadir iyo xogeyaha guud ee maamulka gobolka banaadir degareetadii lagu magacaabay mas-uuliyiintaasi ayaa dhegaystayaal barnaamijku intuu socdo aad kaga boga doontaan qodobada kale ee barnaamijka dhacdooyinka aan idinkuga hayana waxaa ka mid noqonaya maamulka deegaanka xiraale ee gobolka galgaduud ayaa waxa ay sheegeen in xaalad nololxumo iyo mid caafimaad daro ay ka jirto deegaanadaasi iyo tuulooyin hoostaga waxayna ugu baaqeen dowladda dhexe iyo maamulka galmudug in ay gargaar deg deg ah ay la soo gaaraan deegaanadaasi guddoomiyaha deegaanka xiraale oo waraysi ku saabsan arrintaasi aan kala yeelanay ayaa barnaamijka dhacdooyinka maanta intuu socdo kaga boga doontaan wasiir ku-xigeenka dhallinyarada ciyaaraha ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho kula kulmay guddiga olombikada soomaaliyeed waxa ayna ka wada hadleen wadashaqaynta iyo horumarinta ciyaaraha olombikada iyo arrimo kale qodobadaas iyo qodobo kale ayaa dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka maanta intuu socdo aad kaga boga doontaan anigoo maxamed xasan cali ayaa barnaamijka idiin soo saaray dhinaca farsamaduna waa maxamed cabdiweli seed heesta barnaamijkuna caawo waa heestii iska jir dowladdeena oo ay ku luuqeynayaan fanaaniinta hobolada horseed ee ciidanka xoogga dalka gabagabada barnaamijka ayaa dhegaystayaal kaga boga doontaan hadduu alla awoodda la raali ka noqdo mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka maanta waa hagaag dhegaystayaal mar kale habeen wanaagsan kuna soo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka maanta iyo raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya hordhaca barnaamijka sidaad ku maqasheen dhegaystayaal madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay qoyska amheelada allah u naxariistay marxuun tahliil jimcaale hobane oo ka tirsanaa shaqaalaha wasaaradda warfaafinta islamarkaana shalay u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray shil gaari mid ka mid ah gaadiidka madaxtooyada oo ay wateen waxaana uu madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo la kulmay ehladaasi uu u ballanqaaday in dowladda federaalk soomaaliya ay ka warhayi doonto qayskii waa qoyskii uu ka baxay marxuunka haddaba markuu kulankaasi uu soo ilaaday waxaa warbaahinta si wadajir ah ula hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cabdiraxmaan cusmaan yariiso oo ay garbihiisa ay taagnaayeen kusimaha agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta mudane cabdiraxmaan sheekh yuusuf alcadaala iyo agaasimaha t v-ga iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan wasaaradda warfaafinta iyo marxuunka ehladiisa waxaa wasiirka ku weheliya shirkaas jaraa-id nabadoon aweys oo ka mid ah ehlada marxuunka allah u naxariistay tahliil jimcaale hubane
bismi illahi raxmaan iraxiim inaa lilahi wainaa ileyhi raajicuun ugu horeyntii waxaan tacsi tiiraanya leh u diraynaa qoyskii ehladii uu ka geeriyooday tahliil jimcaale hubbane oo ka tirsanaa shaqaalaha wasaaradda warfaafinta xalayna ku geeriyooday magaalada muqdisho runtii ka wasaarad ahaan aad iyo aad baan uga murugoonay tacsidaas tiiraanyada leh waxaa maaragtay mahaddeedi leh iyadana in madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo uu isagana aad iyo aad noola kurbooday islamarkaana codsaday in muxuu ahaa qoyskii tahliil jimcaale hubbane loo keeno oo isaga la fadhiisto si shaksina ugu tacsiyeeyo waxaan aad uga mahad celinaynaa qoyska oo ugu horeeyo cabdi tahliil hubbane oo ah walaalkii tahliil jimcaale ay la socdaan nabadoonadii nabadoon awees oo hadda nala taagan yahay uu ka mid yahay madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajona uu si kali laab ah uguna tacsiyeeyey dowladduna ugu ballanqaaday in tahliil iyo xuquuqdiisii iyo qoyska inay maaragtay noqonayso nin ka dhintay qaranka soomaaliyeed ka dhintay dowladda ka dhintay wasaaraddii warfaafinta runtiina tahliil jimcaale wuxuu ahaa nin sharaaf iyo karaamo ku dhex leh wasaaradda kana tirsan shaqaalaha ugu maaragtay sharafta badan shaqadiisana si howlkarnimaa u gudan jiray geeridu waa xaq wakhtigiisa ayaa dhammaaday marka kow tan waa dhaqan cusub oo dowladda federaalku ay bilaabayso oo ah in madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo uu shakhsiga shaqaalaha dowladda muhiimadda uu u leeyahay shacabka soomaaliyeed muhiimadda ay u leeyihiin dowladda in lala tiiraanyoodo laga maaragtay lala wadaago marka tacsidaas iyada ah ayaan maanta u nimid aqalka madaxweynaha halkana u joogaa u joognaa marka waxaan jeclaan lahayn nabadoonkii aweys iyo cabdi jimcaalo nala joogana inay kelmado dhahaan
bismi illahi raxmaan iraxiim alxamdu lilah walcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ilaa cala daalimiin ilahay baa mahad iska leh qudradiisa iyo awooddiisa iyo tasarufkiisa wax walba ay ku dhacaan sida wasiirku idii sheegay waxaa dhacday tacsi ama geeri baa dhacday geeridu maxay u dhacday lama yihahdo waa dhacdaa waxaa ka tacsiyeeyey madaxweyne cabdulaahi maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha gu soomaaliya waxaa ka tacsiyeeyey wasiirka agaasimayaasha dhammaan bahdii wasaaradda warfaafinta oo tahliil uula shaqeynaya o dhan baa ka tacsiyeysay meel ahaan bay noogu yeereen annaguna tacsidaas guud bayna soo gaarsiiyeen waana aqbal iyo guddoon waxaad moodaa sharaf baa meeshaa nooga muuqatay dadkii soomaalida wixii loo ballan qaaday oo ah qofka xuquuqdiisa inaan lagu tumanayn in la ilaalinayo intii oo dhan baa dowladdu maanta nooga muuqatay uu hogaanka u yahay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo wasiirkiina waa ila taagan yahay waa ujeedaan sidaas ayaan anaguna qabiil ahaan meesha ku nimida noola kugu yeeray waa nalala xanuunsaday siday noola xanuunsadeen baan uga aqbalnay haddii waa soo dhaweyneynaa dowladdu waxaan leenahay tallaabadaas ay qaaday dadka shacabka meel kastoo ay joogaan waa maqli doonaane si dhegtoodu ay u maqasho ha gaarsiiyeen waxaana idiin sheegaynaa annagaa bilownay maanta waa dowladduna way bilowday annagina nagu bilowday qof kastoo soomaaliya muwaadinana haddii wax ku dhacaan sidaas iyo si lamida ayay ula xanuunsan doontaa wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
amadoon aweys ayuu dhegeysta halkaasi ahaa waxaana kasii horeeyey wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha ee xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cabdiraxmaan cusmaan injineer yariisow waxaanay ka hadlayeen kulan dhex maray maantay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ehelada marxuun tahliil jimcaali hubane allah u naxariistay oo ka tirsanaa shaqaalaha wasaaradda warfaafinta barnaamijka dhacdooyinka maanta ee raadiyo muqdisho ayaa dhegeystayaal weli dhegeysanaysaan qaybihii hore ee barnaamijka dhacdooyinka ayaa weli dhegeysanaysaan shir lagu falanqeynayay doorka haweenka ay ku leeyihiin siyaasadda ayaa maantay magaalada muqdisho ugu furmay haweenka xildhibaanada ah ee ku jira golaha aqalka sare waxaana shirkaasi ka qeybgalay guddoomiyaasha golaha shacabka iyo aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya shirkaas oo muddo dheer socday waxaa ugu horeyn ka hadlay guddoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ama golaha shacabka mudane maxamed sheekh cismaan jawaari
mudane xubnaha golaha wasiirada dhammaan xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka martida sharafta leh walaalow iyo walaaley muwaadiniinta meesha goobjoogga ah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaan ka bacdi waxaan aada u jeclahay inaan codkayga ku biiriyo ereyada hadda oo iga horreeyey oo guddoomiyaha aqalka sare meesha ku sheegay ayo iyo george conway oo asan ka sii horreeyey waa mahad ilaahay haddii tirada tirada yacni matalaadda haweenka ay ku yeesheen barlamaanada labada aqal waa la soo dadaalay dhibaata laga soo maray hase yeeshee boqolkii soddon anagu raadinayna waa ku soo dhowaanay shan unbaa naga fakatay shan iyo labaatan boqolkii aan soo gaarnay annagoo ka soo qaadnay boqolkiiba afar iyo toban markii hore golaha shacbigu uu ahaa hadda maanta labada aqal haddii la isku daro waa boqolkii shan iyo labaatan ayaanu soo gaarnay waa tiro aad u fiican oo matalaadda bilow wanaagsan u ah hase yeeshee taasi waa tiro walaalayaal ujeeddada maanta aan isugu nimid waxaa weeyaan oo hadda la soo qabanqaabiy waa kulan sannadeed ay yeelanayaan haweenka ay isku waraysanayaan hadba xaaladaha iyo arrimaha khuseeya haweenka sida ay u horumarin lahaayeen ha noqoto dhan siyaaso ha noqoto dhan dhaqaale ha noqoto arrimo bulshadeed iyo dhammaan arrimaha u gaarka ah haweenka ah inay iska waraystaan ayna dhisaan siyaabo ay u xidhiiri karaan dalka oo dhan haweenka jooga mashaakilkooda iyo arrimaha ayaga ay khusayso ay u ay u falanqaynayaan haddaba kulammada noocan oo kale ah waxaa ujeeddadeeda ugu horraysa ay tahay xog iswaraysi iyo tayo dhisidda hadda wixii ka dambeeyey inaan u jeesana waayo in la dhiso tayada yacni madaxda haweenka sidii ayaga laftirkooda ay u sii tababari lahaayeen ama ula xidhiiri lahaayeen ama ay u soo qaadi lahaayeen arrimaha iyo ajandooyinka muhiimka u ah haweenka ay usoo ay u keeni karaan heer qaran ayagoo ka soo qaadaya heer deegaan heer gobol ilaa heer qaran ajendada ay soo geli karaan hadba gabadha meeshay joogto ay xubin ka tahay ha noqoto wasiirad ama ha noqoto xildhibaanad ama ha noqoto haddii ala ku ron yahay shaqaalaha rayidka ah ama hooyo ama iskeed u shaqaysanaysa ay tahay inay isku arrin ahaadaan oo layska warqabo sidii loo horumarin lahaa haddii ay jiraan duruufo gaar ah ayaga dhibayana sida loo xallin lahaa ay ay samayso ma ku dheeraanaya hadalka maadaama hadda ajendadan fiirinayay waxaa igu qoran hadal kale marka saa daraaddeed waa aan soo gaabina ee hadalkayga gadaala u dhigana haddii aan yidhaahdo mar kale waxaan u mahadcelinayaa dhammaan intii soo qabanqaabisay ha noqoto wasaaradda united nationka iyo dhammaan dadka soo qabanqaabiyey in maarata shirkan laysku yimaado mahad gaaraan u celinaa weliba waxaan sana kulan sanadeedka meesha uu ka yahay ka badan in lays arko ayaa ayaa ka fiican ayaa ayaa ka sii wanaagsan haddii ilaa iyo inta aan xaaladaha haweenka meel oo sugan la soo gaarsiinayo aad iyo aad baad u mahadsantiin waa isu dambaynaa wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu shirkan waa noo furay
mudane maxamed sheekh cismaan jawaari gudoomiyaha golaha shacabka ayuu dhegeystaarkaasi ahaa oo ka hadlay kulan maanta ay yeesheen xildhibaanada baarlamaanka waa kuwa haweenka ee ku jira golaha aqalka sare waxaa sidoo kale ka hadlay kulankaasi gudoomiyaha aqalka sare mudane cabdi xaashi cabdulaahi waxa uuna sheegay in kulankan uu ahmiyad gaara u leeyahay haweenka xildhibaanada ee ku jira aqalka sare islamarkaana ay ka arisanayaan waa doorka ay ku leeyihiin siyaasadda hadaladiisiina waxaa ka mid ah
ee haweenkii soomaaliyeed maanta halka uga furtay tababar aqoontooda siyaasadeed kor loogu qaadayo waxaan kaleen mahad u celinayaa ka soo qaybgalkiinna iyo dadka kale ee halka jooga dhammaantood intaa kadib waxaan rabaa inaan erey ka idhaahdo haweenka soomaaliyeed taariikhdu dadkay bartaa waxay shalay soo mareen iyo sida ay mustaqbalka ugu gudbaan intaba waxaan isleeyahay haweenka soomaaliyeed waxay ku leeyihiin taariikhda ummadda soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed baaldaha bay kaga qoran yihiin ma aha ereyga inaan iska leeyahay waxa weeye kaalintii ay ka qaateen gobonnimo doonkii waxaan aad u xusuusnahay waxaan filayaa webiga shabeelle inuu halka ka gu'i lahaa haddii ayna haweenka soomaaliyeed hormood u ahayn bacaad celintii dalkan ka dhacday ee lagula dagaalamayey bacaadkii dalka kala goynayey waxaan hubaa lix iyo labaatankii iyo toddobiyo labaatankii sane ee dalkan uu ahaa kala firirsanaa meel kasta oo ay joogaan haweenka soomaaliyeed waxay qaadanayeen kaalinta ugu muhiimsan ee laga qaadanayey dalkan barbaarintiisa carruurta iyo ilaalintooda waxaan isleeyahay waxaynu ku jirnaa marxalad u baahan isku duubnaan innaga oo wada jira dalkeenna badbaadintiisa iyo ka saaristiisa dhibaatada waxaanan aaminsanahay inay yihiin haweenku hormoodka waxaan in yar soo qaadanayaa arrimaha yacni taariikhda haweenka soomaaliyeed iyo doorkooda waxyaale lagu cabiri jiray waa xigmada soomaaliyeed marka hore waxaa la yidhi tol aan towfiiq lahayn naag aan tale iyo tashiil lahayn iyo madax aan tudhis lahayn midna laguma tafantoof beelo dhibaato loogama baxo micnaha doorka dumarku ay leeyihiin halkaasaad ka garanaysaan inay yihiin kaalin aad iyo aad muhiim ugu ah dalkan waxaa kale ee kolka laga hadlaayo caqliga ragga iyo dumarka yacnii inay doorka hore kaga jiraan laba sheeko oo yaryar baan idiin sheegaya midi waxa weeye wiil baa gabadh shukaansaday waxay tidhi aabbahay u tag i weyddiiso wiilkii aabbihii buu u yimid gabadha aabbaheed wuxuu yidhi waxaan rabaa gabadhaada inaad i siiso waa yahay buu yidhi maandhow waxaan la ta balaan weydiiya dee iyadana wax ileen isii uun maahe gabadhii buu u yeedhay aabbaheed abbo wiil baa ii yimid oy kaa weyddiistay yaa wuxuu yidhi ee ma taqaan maxaad iiga sheegi kartaa waxay tidhi aabba waxba saddex su'aalood weydii saddexda su'aalood hadduu mid ka jawaabo waad isiinaysaa hadduu laba ka jawaabana waad isiinaysaa hadduu saddexda ka saddexdaba ka jawaabana waaba ninkaa rabay maxaan weyddiiyaa aabba buu yidhi waxaad ku tidhaahdaa hubla'aan ma dirirtaa hantila'aan ma dherigtaa hoyla'aan ma gamaadaa wiilkii odaygii saddexdii su'aalood buu weydiiyey maya waxay ku tidhi kolka hadduu saddexdaa ka jawaabo waa ninkaa rabay laakiin hadduu mid ka jawaabi waayo dee aabba haysiini su-aalihii buu weydiiyey wiilkii saddexdiiba uu ka jawaabi waayey marka odaygii wuxuu yidhi dee gabadhaydu saddexdaa su-aalood bay tidhi weydii oo hadduu mid ka jawaaba isii hadduu laba ka jawaabana isii hadduu ka jawaabi waaya si ay weydii wiilkii odaygiibu ku yidhi adeermaba garane dase ujeeddadu waa maxay saddexda su-aalood gabadhu ka leedahay iyadaa la weydiinayaabuu wuu u yeedhay odaygii gabadhii aabba u sheeg buu idhi wiilkii waa kane wuu samrilaaye saddexda su'aalood
mudane cabdi xaashi cabdulaahi guddoomiyaha aqalka sare ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayuu dhegeystaalkaasi ahaa oo ka hadlayey shir maanta magaalada muqdisho ugu furmay xildhibaanada baarlamaanka ku jira golaha aqalka sare dhegeystayaal waa codkiis waa idiin dhammaystiri lahayn balse wakhtiga ayaan haya barnaamijka dhacdooyinka maanta ee qaybihii dhexe ayaan weli ku guda jirnaa safaaradda soomaaliya ee ku leedahay suudaanta koofureed ayaa ku guuleysatay muddo ku dhow toddoba cisho in xabsiga ay ka sii deyso toban iyo toddoba dhallinyaro oo tahriibayaal ahaa islamarkaana dib loogu soo celiyey magaalada muqdisho haddaba si aan wax badan ugu ogaano qaabkii dhallinyaradaasi loo xiray iyo muddadii ay xirnaayeen waxaan qadka telefoonka aan kula xiriiray safiirka dowladda soomaaliya u fadhiyo suudaanta koofureed ambasador xuseen xaaji axmed waxaana weydiiyey ugu horeyn qaabkii ay ku qaadatay safaaradda in dhallinyaradaasi ay soo deyso islamarkaana dib ay ku soo celiso magaalada muqdisho
walaalow dhallinyaradan waxay ka mid ahaayeen dad tiro badan oo baryahan la mariyo waddankan koonfurta suudaan waxay ka koobnaayeen ilaa toddoba iyo toban soomaaliya iyo soomaali kale oo raakiya oo iyagilana ilaa afar gaaraya waxaan kugu inagoo iska kaashanayna eeradoodii iyo dadka soomaalida halka jooga iyo safaaradda inaan kuwii ugu dambeeyey maanta kusoo celin xamar oo ay eeradoodii ku noqdaan marka ilaahay waa nagu guulaya waa noo dhameeyey muddadii ay xiraayeen oo toddobaadka ahayna caruurta yaryarka ah iyo dumarka safaaradday nagula noolaayeen waayahay safir dhallinyaradan halkee laga qabta marka waxaa laga qabtay meel u dhexaysa labada suudaan dhexdooda iyagoo raba inay suudaanta kale u gudbaan baa lasoo qabtay muddana meel guriga lagu qarinayo oo lagu hayay halkaasaa laga soo qabto magaalada jurga dib loogu soceliy maxaa dembi oo marka dhallinyaradan sababsadeen in loo xiro waxaa keenay baryahan taariifka naftiisa ayaa waxaa waddankan shaki laga qabaa in nimanka seefaagoodka ah inay taariifka maalgeliyaan ama ay marmar dad ku dhex dhumristaan si ay daacisha libiya loo geeyo marka taasaa keentay in si xooga loo ilaaliyo loona kontaroolo waxa soo gelaya oo xagga xadka uganda ka imaanaya iyo waxa ka baxaya oo xadka suudaanta waqooyi aadaya
waaya marka imise ayay ahaayeen dhallinyaradan waxayna iskugu jireen rag iyo dumarba wallahi kuwa inta inta soo jamhuuriyadda soomaaliya ka tirsan waxay ahaayeen toddoba iyo toban qof waxaa ku jiray afar kale oo soomaalida reer kenya ah oo ilaa hadda ayagii xiran oo weli aanan ku suurtagelin safaaradooda inay doofiyaan marka waxay isugu jireen wiilal bay u badnaayeen saddex caruura ku jirtay oo saddex iyo toban jir iyo afar iyo toban jir iyo shan iyo toban jir kale ah iyo saddex dumar ah waaya waa garta marka eh, goorma ayaad ka war hesheen in dhalinyaro soomaaliyeed eh, lagu qabtay eh, suudaanta koonfureed walaalo waxaan ka war helnay dad kale oo arrimo kale oo dembiye kale loo haystay ayaan ka dalbanay wasaaradda arrimaha gudaha inaan soo booqanno marka sucdii markaan khamiis maalin khamiis ahayd annagoo jidka kusii jira oo u sheegayna inaan soo soconno ayaa waxa ayaa waxay noo sheegeen inay dadkaa tahriibkaana qabteen ayna noo ogolaanayaan inaan dadkaa la kulanno oo aragno sidii baan kuwii hore u xirnay oo afar ahaa iyo ayagii cusbaa oo markaa la keenay aan kulligooda la kulannay oogana dalbannay markay baaristooda dhammaystaan inay kulligood nagu wareejiyaan oo soomaaliya ku celino waaya marka eh, waxaad ka warantaa eh, qaab noocee ayay idinku fududaatay in dhallinyaradan aad soo deysaan islamarkaana aad dalka dib ugu soo celisaan wallaahi horta waxa weeye meel walba eh, eh, xiriirka aad dadka la leedahay ku xiran tahay Eh, waxaan xiriir eh, dhow la yeelanay wasiirka arrimaha gudaha iyo taliyaha qaybta dambe baarista ayagaana noo fugeeyo nagu kalo nagu kalsoonaaday in waxaan u sheegnay waxaan u ballanqaadnay inaan dadkan eh, toddobaad gudihii eh, uga dhoofin doono waddanka waana yeelnay oo sidii baan u fulinay Eh, waxaana noo fududaysay xiriirka gaarka ee la- la leenahay wasaaradda arrimaha gudaha iyo laamaha kale ee wasaaradda ayaa gacan naga siisay iyo dadka soomaalida aqoonta ay u leeyihiin eh, dadkaas
waaya mudana safir marka eh, bal ka waran xaaladda dhallinyaradaasi eh, ma jiraan marka wax jirdila oo loo geystay dhallinyarada intay xabsiga ku guda jireen maxay idiin sheegeen wallahi dhalinyaradu dee ayaga horta waxba looma geysan inkastoo meesha ayaa waxay ahayd eh, xaaladda aada u kulul oo xoogaa cunto cunto ayna u baran oo oo eh, markii ay xorka ahaayeen aynan cuni jirin eh, oo ay ku xanuunsadeen markay cuneen iyo waxaas moogiye wax kaloo dhiboo gooniyaa loo geystay ma jirin Eh, kuwa kale ee horey usii xiraa ayaan waxaan la kulannay eh, mid xoogaa jira dil loo geystay markii la baarayay oo la wareysanayay Eh, isagiina dhakhtar baa geelin waa la soo daaweeyey waana fiican yahay waa isagiina waa la sii daayay marka eh, waad garan kartaa dad xabsi ku jira weliba meel dambi baarisa ku jira oo dhi- waa dhici kartaa in qaarkood si warar looga helo in xoogaa la qanjiiriyo laakiin wax kale oo dhaawac oo dushooda ka muuqday ma jirin waaya marka eh, meeqa beri ayay idinku qaadatay in dhallinyaradaasi xabsiga laga soo daayo islamarkaana dalka dib loogu soo celiyo ana waxaan ugu qaadatay muddo toddobaada sababtoo ah eh, carruurtii eh, iyo gabdhihii saddexdaa horta safaaraddan maalintii ugu horreysaba keenay Eh, muddo eh, lix ilaa toddoba cisho ay nala joogeen oo habeenkiina aanu iska soo wadaynay maqribadii oy nala hooyanayeen subaxiina aan ku celinaynay kuwooda kalena maalin walba waa soo arkaynay oo baarista intay socotay mar alla markay dhaheen eh, diyaar baan nahay oo tigidhadii iyo gohoomyadii ay ku dhoofi lahaayeen u keenana eh, saasaan laba qaybood ugu qaybinay oo aan ugu diyaarinay toban qof iyo oo mar baxay oo ka horreeyey kuwan maanta xamar tegay iyo ku toddobadan oo ka dambaysay marka ilaahay waa loo mudureeyey iyo dadaalka dadka eh, safaaradda iyo ay sameeyeen ugu dambeyntii safir eh, bal waxaad ka warantaa eh, dhallinyaradan qaam noocee ayay dalka ku soo galeen ma diyaarad bay ku yimaadeen mise dhinaca badda wallahi horta waddankaan bad ma leh dadkan waxay ku yimaadeen koonfurta suudaan saad og tahay waa waddamadan badda lahayn buu ka mid yahay dadkan waxay soo mareen soomaaliya ay ka soo baxeen eh, intooda badan loobley bay soo mareen eh, ka bacdi kenya yimaadeen kenya laga soo aruuriyey eh, kadibna uganda la keenay uganda ay uga soo gudbeen koonfurta suudaan sidaasayna rabeen inay kusii galaan niman isku xiran oo oo oo meel walba jooga ilaa soomaaliya ilaa kenya ilaa uganda ilaa libiya ay ka tegayaan niman waxaan ka shaqeeya oo isku xiran ayaa jira oo balaayadaa ka shaqeeya ayagaasaana hogaaminayay Eh, xataa dadkaasi wax lacaga lama weydiiyo markay tagaan meeshii ugu dambaysay ama gafaha u dambaysay ayaa inta ehelkiisii lala hadlaa la yidhaahaa eh, sideed kun ama toddoba kun baa lagaa rabaa eh, ma soo diraysaa mise eh, qofkii keliyahan kala baxnaa markaasi eh, waalidkii ayagoo markaa qaylinaya oo ayay derbi walba intay madaxa ku dhuftaan bay wixii laga dalbaday u soo diraan kadibna ilaa qaar xataa waxaa la sheegayay saxaaraha ku dhintay oo haddana markay eh, kuwii kale la socday ay ay xeebta libiya tageen lacagtii ay ka qaa
ambasador ax- waa ambasador xuseen xaaji axmed safiirka dowladda soomaaliya u fadhiya suudaanta koofureed ayuu dhegeysalkaasi ahaa oo ka waramayey dhalinyaro soomaaliyeed oo dalka dib loogu soo celiyey maanta islamarkaana laga sii daayey xabsiyo ay ku jireen dalkaasi oo safaaradda soomaaliya ay ku guuleysatay in lasii daayo dhalinyaradaasi qeybihii dambe ee barnaamijka dhacdooyinka maanta ee raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaa weli dhegeysanaysaan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya muwjada fmkdherkeedu ee sagaashanka mega artis oo ay naga dhegeysan karaan dhegeystayaasha ku nool magaalada muqdisho iyo gobolada ku teesan halka gobolada kalena ay noo yaalaan efemyo oo si toosa dhegeystayaasha ay nooga dhegeysan karaan dadka caalam ku suganna waxa ay si toosa ay nooga dhegeysanayaan bejka internetka aan ku leenahay ee ciwaankiisu ee raadiyo muqdisho doodnet oo lafisriinka ayaad naga dhegeysanaysaan madaxweynaha maamulka jubbaland iyo taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya ayaa maanta magaalada kismaayo tobabar ugu soo xiray laba boqol oo askari oo ka tirsan ciidanka jubbaland oo muddo lagu tababarayey magaalada kismaayo munaasabadii tobabarkaasi loogu soo xirayey ayaa waxaa ka qaybgalay saraakiil ka tirsan ciidanka booliiska iyo maamulka jubbaland waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay madaxweynaha maamulka dowlad goboleedka jubbaland sheekh axmed maxamed islaam axmed madoobe
waxaa maanta sharaf weyn noo ah in halkan aan tababarka ugu xidhayno difcaddii saddexaad ama qeybtii saddexaad ee ciidanka booliiska dowlad goboleedka jubbaland oo tababarka maanta loo soo xidhayo iyadoo aan u mahad celinayo guud ahaan intii ka qayb qaadatay tababaradan iyo dhisidda ciidanka booliska ee jubbaland iyo ciidanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya booliskeedaba ha ugu horeeyeen taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed oo maanta nagala soo qayb galay ahna taliyihii xilligii jubbaland kontaroolkeeda aan gacanta ku qabanay kismaayo isagoo taliyaha ciidanka booliska ahaa nalana bilaabay dhisidda iyo abuuritaanka in la helo boolis tageysan oo ay jubbaland yeelato maantana mar labaad nasiib u yeeshay inuu yimaado wixii uu markii hore bilaabay oo maanta hawshiisu ay socoto ama ay gebagabo tahay aanan odhan karo jubbalandna sharaf ay u tahay soo noqodkiiu kursiga kusoo noqday taliyaha booliska inay noqoto meeshii ugu horreysay isteedyada soomaaliya ka soo boo waxaa kale ambasadoorka ururka midooda africa iyo hay-adihii wax ka qayb qaatay ee ugu horeysay dowladda u k iyo hay-adda devi shakhsiyaad aada uga shaqeynaya barnaamijkaas tababarayaashii guud ahaan amisom iyo doorkii ay ku lahayd amisom booliis tababarka iyo isku dubaridka iyo qaabka shaqey u socotay intaba waan uga mahad celinayaa waxqabadkooda iyo waxay qabteen ciidanka boolisku laa shaka maanta waxa ugu badan baahi u qabnaay waa boolis waxaan aada ugu faraxsanahay dhalinyarada booliska hadda koorsada ka baxday horteeda ka muuqata gabdhiyo wiilashale inay dad yihiin wadada-yara inayna ahayn odayaal inayna wax naafiin ku jirin in iyaga iyo dhakhaatiirtii soo baadha iyo sida lagu soo xolayo aada baan ugu mahad celinaya boolisku waa qofka koowaad ee ku dhacaysa mas-uuliyadda shacabka maanta baahidaan booliska u qabno nabadiidka bannaan baa la ysku helhelaa laakiin cidda saxda ah ee maanta la rabo inay dadku dareemaan waxa ay leeyihiin ee goodirkan calaamadiisu goodirku waa saalim waa shay nabadgelyo weyn maaha xawayaanka wax dhibo ma aha taliyayaasha booliska aan mala inay taariikhda ka warrami doonaan goodirka sababtay u qaateen waxaa weeyaan boolisku waa cunsurka ka soo dhexbaxa shacabka ee u adeega shacabka waxaad garanaysaan inta badan ciidanka milatarigii shacabka bannaanku ka jooga cadoway bannaanka isku helaan bannaanku ku dagaalamaa xataa inay shacabka is afgartaan way adag tahay gobolka qaarkood in loo kala turjumo iyo inay ka xanaaqin qaybta qolada sare uma jeedo xumaan kale iyagiyo shacabku turjumaan bay u baahan yihiin waan garanaya xilliyada qaarkood markay militarigu duur ka soo dhaadhacaan iyagiyo booliska isleyn jiray maxay isku laynayaan qaabka shacabka loola dhaqmayo militarigu aada uma yaqaan laakiin boolisku waa ciidanka keliya ee qofka shacabkii uu isu soo riixaya dhinaciisa had iyo jeer maxaa sababaya bulshadiibuu ka soo dhex baxay iyagiibuu ka dhex shaqaynayaa cadow kale malehe tuugga iyo saqajaanka iyo cidda shabka shacabka dhibaysa iyo kuwa dhibaatada abuuruu ka shaqaynaya waxaan rajaynayaa ciidankan maanta difcadii saddexaad loo tababarayo halkan loogu xidhayo ma aha ciidan kismaayo joogaya obreshinka la qaado markay ciidamada kale ee sneda ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa jubbaland ee daraawiishtii ay howlgallada bilaabaan cidda magaalooyinka la qabanaya maamulaysa waa gabdhaha iyo wiilasha saaka halkan horteeda taagan
sheekh axmed maxamed islaam axmed madoobe madaxweynaha maamulka jubbaland ayuu dhegeystahalkaasi ahaa waxaana sidoo kale halkaasi ka hadlay taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed jenaraal cabdixakiim daahir siciid saacid
بسم الله الرحمن الرحيم مدحوينها دولة جولاتك جبلان مدينة الشيخ أحمد محمد إسلام And first, uh, His Excellency President of Jubaland State of Somalia, Sheikh Ahmed Muhammad Islam, لبضو جولة معمول جبلاتك دولة جبلان so members of the cabinet ministers and members of the parliament of Jubaland State of Somalia, جبانة لقلا يمد فيدرالك and members of the parliament of the Somalia Federal,
سفيرك أفريكا يونيونك and His Excellency and Ambassador Francisco Mandela,
كوميشنر أمسون بوليس Amison Police Commissioner, دولة يو إن بوليس UN Police Commissioner,
تلحينك إلك بوليسك and Deputy Police Commissioner, سرياشة and other senior officers.
aan saraakiisha sare iyo een, dhammaan martisharafka ka soo qayb gashay and other fursadan officers and distinguished guests
een, saraakiil iyo saraakiil xigeen iyo dableyba
both uh, the constables and uh, other senior officers.
waxaan idinku salaamayaa salaamta islaamka I want to salute you, the Islamic people. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
salaan kadib waxaa farxad weyn ii ah inaan ka soo qayb galo xiritaanka tababarkan qiimaha gaarka ah leh So after greeting, it is a very hap- I'm very happy to participate this momentous occasion.
qorshihiisii hore ayaan wax ka bilaabay labadii kun iyo saddex tobankii
So I was the, I was among those who have planned or set up the plan of the establishment of the regional police forces.
nasiib wanaag safarkayga ugu horreeyey markaan kusoo noqday mar labaad taliyaha ciidanka booliiskana wuxuu ahaa safarkii ugu horreeyey oon ku imaado een, ee, dowlad goboleedyada dalka And this is my first trip to come to the regional states.
waxaan runtii halkan ka arkayaa dadaal fara badan oo la geliyey
So sincerely speaking, I want to mention that here there is a lot of hard work and effort that has been done.
dhammaan cid walboo ka qayb qaadatay een, deeq-bixiyaashii iyo dowladda dowlad goboleedka iyo federaalka iyo dhammaan saraakiisha iyo macallimiintaba mar labaad mahad gaaran u celinayaa duruuftan adag oo ay tababarka ku sameeyeen
And, and I want to thank the trainers who have trained these police officers and anybody who have participated in this training.
Een, ciidanka tababarku u dhammaaday oo maanta loo xirayna waxaan u rajaynayaa dhiig cusub iyo soo kordhin iyo dadaal ay ku soo kordhiyeen amniga gudaha So I wish these o- police officers who are graduating today also to enforce security as their role mandate.
jenaraal cabdixakiim daahir siciid saacid taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya ayuu dhegeystahalkaasi ahaa oo ka hadlayey munaasabad tobabar loogu soo xirayey askar ka tirsan ciidanka booliiska oo gaaraya laba boqol oo askari oo ciidanka booliiska jubbaland ah kismaayo ayaa tobabarkaasi loogu soo xiray waana dufcaddii saddexaad ee ciidamo booliis ah ee jubbaland ay yeelanayaan oo tobabar loo soo xiro barnaamijka dhacdooyinka maanta ayaa weli dhegeysaneysaan
Thank
weli dhegeystayaal halkaad naga dhegeysanaysaan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya mar kale ayaan hawdeedii ka leenahay habeen wanaagsan maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa maanta xukun dil ah ku fulisay afar nin oo ka tirsan maleeshiyaadka qaswadayaasha al-shabaab kuwaasoo sanadkii hore ee labada kun iyo lix iyo tobanka qaraxyo ka geystay magaalada beedhaba ee xarunta gobolka baay kuwaasoo lagu gumaaday dad rayid ah oo waxma galabsanin gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaalo sare xasan cali nuur shuute ayaa ku dhawaaqay xukunka ay riday maxkamadda
bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin saake waxaan ku sugannahay magaalada baydhabo caratuurka gaar ahaan meesha caratuurka la yidhaahdo oo lagu fuliyo dadka ay maxkamaduhu toogashada ku xukumaan waxaa saakay toogasho lagu fuliyey afar nin oo afar qof oo ka tirsan ururka al-shabaab kuwaas oo sideed iyo labaatankii bishii labaad laba kun lix iyo toban qaraxyo mataano ah ka geystay waxaa qaraxdan egtay oo gaari roomi ah laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa lala egtay meel suuq ah qaraxi koowaad marka u dhacayna mar waxaa dadkii oo ka badbaaday oo ka cararay waxay naf bideen meel maqaayi ah oo beder la yidhaahdo kadibna waxaa meeshaas ku sugayay qof naftii halliga ah oo asigana isku qarxiyey taas oo sababtay in ay siddeetan ruux ay naf waayaan afartan iyo shan qofood kalene dhaawac uu soo gaaro intaa kadib hay-adaha ammaanka howlgalladii ay sameeyeen waxaa gacanta lagu soo dhigay afar qofood oo mas-uuliyaddaas lahay iyo abaabulka iyo fulinta qaraxyadaas lahay waxaa maxkamadda ciidamada qalabka sida ee sanadka hore labo bishi bishii saddexaad laba iyo tobankeedii ay maxkamadda u fadhiisatay dacwadii loo haystay afarta eedeysane afarta eedeysane ee maanta toogashada lagu fuliyey waxayna maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida xilligaas ku xukuntay iyadoo goobtii qaraxyadu ka dhacay ku qaaday dacwadaasi dil toogasho ah kadib isla shan iyo tobankii bishaas waxay racfaan ka qaateen xukunka maxkamadda darajada koowaad waxaa mar kale dacwadii ay gaartay maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida bishii afaraad sideed iyo labaatankeedii sanadkii hore ayay ahayd mar kale markay maxkamadda sare ee ciidamada qalabka fadhiisata u fadhiisatay dacwadda loo haysto eedeysanayaasha ah waxayna mar kale ku xukuntay dil toogasho ah kadib markay ku caddaatay inay yihiin afartan qof kuwii abaabulay fuliyeyna qaraxii ay ku dhammaadeen dadka shacabka ah ee ku noolay
gaashaalo sare xasan nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayuu dhegeystaalkaasi ahaa degreeto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxaa lagu magacaabay gudoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka banaadir iyo xogeyaha guud ee maamulka gobolka banaadir waxaana loo kala magacaabay mas-uuliyiintan gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka banaadir muleyka dheere cabduqaadir dheere gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda iyo amniga saalax sheekh axmed waa saalax sheekh maxamed gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada cabdulaahi cilmi dheere gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud aadan sheekh cali fiidow xogeeyaha guud ee maamulka gobolka banaadir subeedo maxamed cabduqaadir mas-uuliyiintan cusub ayaa dhowaan waxaa lagu soo waramayaa in xilalkooda ay kala wareegi doonaan madaxdii hore ee maamulka gobolka banaadir oo in muddo ah ka shaqeynayay magaalada muqdisho maamulka deegaanka xiraale ee gobolka galgaduud ayaa waxa ay sheegeen in xaalad nololxumo iyo mid caafimaad daro ay ka jirto deegaanadaasi iyo tuulooyin hoostaga waxaana dowladda dhexe iyo maamulka galmudug ay ka codsadeen in gargaar deg deg ah lala soo gaaro dadka ay dhibaatadu heso waxa ay sidoo kale ay sheegeen in dad ay jiraan oo macluul u geeriyooday gudoomiyaha deegaanka xiraale bashiir daahir dhagabadan oo u waramayay wariyeena sheekeeye oo ku sugan magaalada muqdisho ayaa waxa uu uga horeyn weydiiyey xaaladda ka jirta deegaanka xiraale cudurkaasu si xawxawli leh oo dheeraynaysa ayuu degmadan hadda sare ugu hayaa dad badan baa daadsan dad waa dhinta oo hadda afar iyo labaatankii saaca ugu dambeysay laba gabdhood baa dhimatay tuulooyinka iyo baadiyahaba dadka waa laga keenaya adiga rug caafimaad buu leeyahay degmadan istaal weyn male meel la seexiyo iyo musqulo iyo midna male guryo caadi ahoo meel uun rug caafimaad loo dhisana way leedahay ayadaasun baa hadda wax lagu dabiibaa waxay tabaru tahay laakiin waxaan odhan karnaa meeshaas wax la sheego oo yaallaa ma jiraan oo dad loogu rursay karaa waxaan markaa soowicidannadu tahay in masiibada abaartu dadkaan kala simayn laakiin jirrada noocaasa baan rabnaa inaan ka qayladaaminno si dhakhaatiirta iyo dowladaha iyo dowladda federaalka iyo codkayagaas loo maqlo si aa- inaan garowshiga ka helno oo gacan ka helnana waa doonaynaa haddii ilaahay yidhaah
waa tahay marka hadda dadka ilaa iyo hadda u jeefa tiradooda waa intee guddoomiye
adeer dadka qaar baa dhuusa mareed oo boqol kilomitir loo jirtaa ambalaas loogu daldalay haye qaar maanta la keenhayaa qaar waa ka baxayaan kollay jarikoobka u dhintay waa wadnaay oo meelo kale fog baa dadku ku dhintay laakiin haddeer laba gabdhood ee magaaladan aan kaala hadlahayo hadda eh, wiigaan ku dhimatay afar ilaa ma- ma- eh, shalay iyo daraad waxaan is leeyahay marka eh, tirakoobkaas inaan soo gudbina waa jecelnahay laakiin inaan been sheego ma rabo oo qirsiga dadkaas inaan maaragtay inta u dhan yahay inuunsan caadi ahayn oo meeshii hoolka ahayd iyo banaankiisii qaadi waayeen oo weli baabuurtu wadaan oo qaar dhulsamareeb loogu eh, loo sii wado waan arkaa laakiin tirakoobkaas weli ma aanaan tirakoobin laakiin waa ku jirnaayo hadda dad baan u dir waa tahay Eh, xaaladda guud een, dadka kale iyagu deegaanka ku dhaqan iyaduna marka laga taga dhankayo cudurkan shuban biyoodka waa sidee
dhanka kale waa waxaan u malaynayaa eh, rajo ilaahay lagama quusan laakiin nolol intii dad bini aadan uu isceliyo isadkeeyo waa la maray inaan weligeed horey loo arag waa la maray haddana wax roob oo waddanka iyagana kama diin cirkana kama muuqdaan laakiin ilaahay markuu keenaya iyagaa og nolosha qayb kasta oo nolosha bini aadanka ka mid oo waa gabaabsi ceelashii xataa qaar baa biyo dhaca keenay een- een, marka baryada tan rabbi baa markaa noogu awood badan oon ku jirnaa Iyo maadaama abaaro ay jiraan oo xaaladaasna aad si guud aad uga hadashay welina wax roob aadan haynin bal ka waran dhanka iyo hadda xoolaha sida ay yihiin
xoolaha wax hadda xoolo la sheegaaba maharin adeer sax adeer xoolo la sheegaaba maharin wax waxa yaryaro aad moodid waxa dhaqab oo dawaca u ekaaday oo madmadoobaday unbaa dadka ka ag muuqmuuqda maahane xoolo wax la yidhaahdo kuwa adeer shabacdeed dhasha ama la tabca maahana xoolo ma jiraan halkan xoolo la sheegaa ma jiraan
xoolihii oo dhan ma abaartaa laysay maya xooluhu waxaan macno lahayn baa ka haray xooluhu waa tageen bil walba ee, bisha ka dambaysaa kasii dhibaato badnaanaysay marka hadda ma oran karo xooluhu sidee yihiin ba iyagu maaha dadku sidee yahay in hadda la isweydiiye maahan markii hore oo xoolaha rajada laga qabay badan ayaa xoolaha la isweydiin jiraade waa tahay goobaha marka hadda ugu daran oo dhibaatooyinkan abaaruhu ay sida gaarka ay u saameeyeen xitaa kan cudurka marka laga hadlayo waa kuway madan guddoomiye haddaad magac ahaan aad noo sheegto
Aan- anigu horta gobolka galgadiid baan ku noolahay markii la fiiriyana abaartu way wada haysaa si siban bay u haysaa laakiin waxaa la odhan karaa een, hadda anigu aan si dhaba u dhex taagnahay oo uga warqabaa degmada xeraale iyo magaalooyinka ku heraaran sida bellehaw sida lajiide sida huushe sida miirjooley sida xanan buuro ee, dhulkaas ku heraaran ayaan ka warqabaa een, abaar adag adag adag adag adag oo isku mid ah oo aan la kala roonayn baa haysa laakiin xeraale hadda cudurkaa shubankaa iyo aaggiis cudurkaa shubankaabaa wuxuu ku yahay dheeri oo dadkiibaaba khalkhalayoo een, markii dadkii soo daadanayaan dadkiibaa khalkhal ku dhacay sidaasaana idaacadaha in lagula hadlo waa war ay idhaahdo kalliftay ee awal
gudoomiyaha deegaanka xiraale ee gobolka galgaduud bashiir aadan waa bashiir daahir dhagabadan ayuu dhegeysta halkaasi ahaa oo baaq u jeedinayay dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka galmudug taasoo ku aadan in gargaar degdega lala soo gaaro bulshada ku dhaqan deegaankaasi oo sheegay in xaalad nolol xumo ay hayso qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijka dhacdooyinka maanta ayaa dhegeystayaal weli dhegeysanaysaan wasiir ku-xigeenka dhallinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho kulan kula yeeshay guddiga olombikada soomaaliyeed waxa ayna ka wada hadleen wada shaqeyn dhex marta wasaaradda iyo guddiga iyo horumarinta ciyaaraha olombikada soomaaliyeed haddaba markuu kulankaasi uu soo ilaaday waxaa warbaahinta qaranka la hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha mudane axmed cumar islow waxa uuna faahfaahin ka bixinayaa qodobadii ka soo baxay kulankaasi
waxaa sidoo kale jira oo aan mar dhow qaban doonaa qabanqaabada waxaan ku jirnaa fifteen may shan iyo tobanka may oo ah maalin loo asteeyey dhallinyarada soomaaliyeed aada garanaysaan israel oo ahaa dhallinyaradii usoo halgamay dalkan dhallinyaradii dheligii xurnimada dhallinyaradii magaca soomaaliyeed iyo dowladnimada soomaaliyeed dheligay maalin qiimo badan oo qof kastoo soomaaliya oo dhallinyaro ah aada weyn u taabanaysa qalbiga ka taabanaysa maalintaasna waan qabanaynaa annagoo bulshada soomaaliyeed iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed meelkastay joogaan aan la wadaageyno farxaddaasi qiimaha badan ee dhallinyaradaasi soomaaliyeed ee waagaasi qarannimada soo hooyey ilaa haddana dowladda soomaaliyeed mar walba marka la gaaro shan iyo tobanka may ee aada u xusto waa ilaahay mahadiis waa waqti fiican oo runtii fursadaha ugu qaalisan ee dalku leeyahay ayay ka mid tahay maalintaas waxaan sidoo kale ayadana aan rajaynaynaa inaan qabanno muddada aan joogno laba iyo tobanka agost oo ayadana ah maalinta dhallinyarada adduunka qorshaheedana ayadana marka la gaaraan si wanaagsan u qaban doonaa xoojinta dhallinyarada iyo ciyaaraha ayaa muhiimadda koowaad ee insha allah wasaaradda siin doontaa dowladda soomaaliyeedna siin doontaa si amni iyo nabadgelyo loo helo
waa hagaag dhegeystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabeyneynaa barnaamijka dhacdooyinka maantay oo caawa idin socodsiinayay anigoo maxamed xasan cali ah intaa barnaamijkan lamid aan ku kulmi doonno waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgeliyo waxaan idinkaga tegayaa heestii kuntii gabagabadu ahayd barnaamijka dhacdooyinka maantay ee ahayd iska jir dowladdeenna waxaana si wada jira heestaasi ugu luuqeynaya fanaaniinta hobolada horseed intaa barnaamijka lamid aan ku kulmi doono waanu anigu maxamed xasan cali oo le sidaasii nabadgeliyo barnaamijku intuu socdo waxaa farsameynayay axmed cabdiweli seed
Yo creo que las paredes no Thank you.